الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiisaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowradan waxay ka mid tahay silsilad dowraad ta'hiiliya oo loogu talagalay ciidanka xisbada ah ee ka shaqeeya wilaayaadka islaamiga in lagu ta'hiiliyo waa dowrad socotay in ka badan lix bilood oo loo soo gebagabeeyey dufcadii koowaad ciidamo ka tirsan xisbada oo loogu talagalay inay ka howlgalaan degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe imise qaybood ayay ka kooban yihiin ciidankan iyagoo si eersarah loo soo diyaariyey mas-uuliyiinta maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dufcada koowaad ee ciidankan ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kadib munaasabad ka dhacda deegaan ka tirsan wilaayadaasi falanqeen ku aadan ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebku waxaa ka mid ah dowladda siliibiyad ah ee kenya oo la sheegay inay ku fashilantay isku keenidda axmed madoobe iyo xasan guurguurte iyo dhinacyada oo la sheegay inay isku diyaarinayaan dagaallo kala bax ah oo gedo ka dhaca barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ridada oo ka qaylo dhaamiyey awoodda ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kuna cataabay in wakiilada caalamka ku canaantaan in mujaahidiintu albaabada u taagan yihiin muqdisho lagana rabo inay khilaafka dhexdooda xaliyaan warbixin ayaad maqli doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu soo gudbin doonnaa tiro askar toobad keenayaal ah oo ka soo baxay safka cadowga allah oo lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan jubbada hoose waraysiyo ayaan idinkaga haynaa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin anna halkan ayaada kala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo fafreebka wararka
وادخلوا اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa dowladda siliibiyad ah ee kenya ayaa la sheegay inay ku fashilantay isku keenidda axmed madoobe iyo xasan gurgurte iyo dhinacyada oo la sheegay inay isku diyaarinayaan dagaallo kalabax ah oo gedo ka dhaca qodobkaas iyo sidoo kale mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ridada oo ka qeylo dhaamiyey awoodda ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxaad ku maqlaysaan xubinteen hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah waxaa halkani kasoo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb waxaana ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus kala hortageen ciidamo ka tirsan kufaarta kenya oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka deegaanka mangai ee gobolka lamu ilaa iyo saddex jeer ayaa kufaarta kenya lagu jabiyey dagaalka waxaan markaan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo ku fashilantay dhexdhexaadin ayay ku kulansiin lahayd axmed madoobe iyo xasan gurguurte ilawareedyo ayaa sheegaya in madaxda dowladda kenya ay xiriiro la sameeyeen axmed madoobe iyo xasan gurguurte kuna wargeliyeen in ay kulan dhexdhexaadina ku yeeshaan magaalada nairobi iskudayga kenya ee ay ku kulansiin lahayd labada dhinac ayaa kusoo idlaaday fashil kadib markii uu axmed madoobe ku xiray shuruudo adag oo ay ka mid yihiin in xasan sheekh uu ciidamadiisa kala baxo beled xaawo islamarkaana uu faragelinta ka dhaafo arrimaha gobolka gedo wararkii ugu dambeeyey ayaa tibaaxaya in kenya ay ku guuldarraysatay dhexdhexaadintii ay ka dhex samaynaysay xasan gurguurte iyo axmed madoobe waxayna dhinacyadu isku diyaarinayaan dagaallo kala baxa oo gedo ka dhaca waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa axmed ciise cawad oo ka qayladhaamiyey awoodda ciidan ee shabaabulmujaahidiin murtad axmed ciise cawad oo xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada haddana ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn u dhaliilisan siyaasadda murtad gurgurte ayaa ka hadlay fashilka amni ee ay wajahayso kooxda riddada soomaaliya iyo ceybta ay kala kulmaan marka ay la fadhiyaan madaxda reer galbeedka ee saliibiyiinta ah murtadkan ayaa ka qiila dhaamiyey awoodda ciidan ee xarakada shabaabulmujaahidiin isaga oo sheegay in weerarada mujaahidiintu ka xoogan yihiin sidii hore wuxuu tilmaamay inay magac xumo iyo ceeb kala kulmaan saraakiisha iyo wakiilada reer galbeedka kuwaas oo uu sheegay inay ku canaantaan fashilka amni ee kooxda riddadu ay dhex maquuranayso mar uu arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi safiirka maraykanka wakiilka qaramada midoobey ama safiirka ingiriiska marka ay madaxweynaha ama siyaasiyiinta mucaaradka ah u tagayaan waxay nagu dhahaan warheshiiya war-shabaab baa albaabada xamar garaacaya war dhaqaale la-aan baa idin haysa ayuu sii raaciyey murtad axmed ciise cawad waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid a dhaca ay maleeshiyada xukuumadda muqdisho iyo burcadda hubaysan ka geysanayaan dayniile oo kordhay maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmada dayniile ee magaalada muqdisho kusii xoogeysanayey dhac ay geysanayaan ciidamo ka tirsan xukuumadda muqdisho iyo kooxo burcada burcadda oo qaarkood wataa mootooyin ayaa waxay dadka shacabka wadooyinka kaga furtaan hantidooda taasi oo walaa xoogan ku reebtay dadka rayidka xilliyada habeenkii ayaa ah wakhtiyada ugu badan ee ay dhaca geysanayaan ciidamada xukuumadda muqdisho iyo burcadda hubaysan xubintiina waa inaga intaa bashiir caawa
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo jubbada dhexe dowla socotay in ka badan lix bilood ayaa loo soo gabagabeeyey dufcadii koowaad ciidan ka tirsan xisbada oo loogu talagalay inay ka howlgalaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dufcadan ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kadib munaasabad ka raacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen maahir maxamed oo ka qayb galay halkii lagu soo bandhigayay ciidanka xisbada ayaa falanqeyntan inooga soo diyaariyey haye maahir bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin waxaan ku sugannahay goob xaflad ah oo lagu soo gebagabeynayo dowro isugu jirtay mid caskari ah iyo mid sharci ah oo loo soo gebagabeeyey ciidamo ka tirsan xisbada kana howlgali doona wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ciidamadan ayaa soo qaatay tababar ciidan iyo dowro sharci ah oo socotay muddo ka badan lix bilood goobta ay munaasabadu ka dhacayso waa deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkan waxaa ku sugan oo falanqayntan igala qayb qaadan doona mas-uuliyiin culimada iyo salaadiinta wilaayada intaanan arrimahaasi u gudagelin waxaa ugu horeyn munaasabadda laga jeediyey kelimad ku saabsan dowlada loo soo gebagabeeyey ciidamada xisbada ee ka howlgalaya degmooyinka wilaayada jubbada dhexe alxamdu lilaah waxdah wsalaatu wasalaamu cla man laa nabiya bacdah amaa bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu dowradan waxay ka mid tahay silsilad dowraad ta'hiiliya oo loogu talagalay ciidanka xisbada ah ee ka shaqeeya wilaayaadka islaamiga in lagu ta'hiiliyo dufcadan maanta horteenna fadhidana waa dufcadii koowaad ee dowrada noocaasa loo qabto dowradan waxaa shicaar u ah xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam waaladii nafsii biyadihi lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna can ilmunkar aw layushikanna allahu an yabcata calaykum ciqaaban min cindihi uma latadcuunahu walaa yastajiiba lakum mashruucan iyo dowradan dufcadeeda koowaad waxaa hadaf ahaa oo tarkiiska la saaraayey oo lagu bilaabay oo nasiib u yeelatay wilaayatu jubba alwustaa alislaamiya insha allahu tacaala ciidankan maanta halkan ka takharujaayana oo ah dufcadii koowaad ee dowladaas waxay ka howlgeli doonaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe ciidanka halkan fadhiyo wuxuu soo qaatay dowro socotay muddo lix bilood iyo bar ah dowradan waxay soo martay ilaa iyo saddex marxaladood oo ay kow ka tahay marxalo caskari ah oo tababar ciidan oo dhammaystiran ay ku soo qaateen marxaladda labaad ee xigtay waxay ahayd marxala mihaniya oo lagu baraayey loona tababaraayey ka xisba ahaan iyo shaqooyinkii ay lahaayeen inay u gutaan si nidaami ah oo waafaqsan sharciga allah subxaanahu wa tacaala marxaladdaas waxay ku soo qaateen duruus kala duwan oo xirafi ah mihani ah haqaafi ah ayay ku soo qaateen inta ay socotay marxaladdaas ciidanka waxaa loo qaybiyey ilaa iyo toddoba qaybood qayb walbana waxaa loo tababaray oo takhasus loo siiyey shaqada uu ka shaqay doono qismigaas qaybaha loo kala dhisay ciidankan ee loo qaybiyey ee takhasusaadka loo baray waxay kala yihiin sidatan kow hay-at alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo noqon doonto hay-adda u taagan ka shaqaynta inay ummadda macruufka farto xumaantana ka reebto ka culummo ahaan ka ducaad ahaan ay bulshada uga dhex shaqeeyaan shacaa'irta islaamka ay nooleeyaan dadka jumaca iyo jamaacaadka ay faraan munkaraadka kuwooda muuqdana ay ummadda ka reebaan qismiga labaad waxaa waaye qismulxawaajis ciidan u tababaran kontaroolada sida loola tacaamulo bulshada musaafiriinta ee kontaroolada maraayo kuwa soo gelaya wilaayaadka iyo kuwa ka baxaaya intaba insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa ayagana inay guda doonaan mas-uuliyaadkii iyo mahaamtii la soo siiyey qismiga saddexaad waa qismiga loo yaqaano qismiga mixdarka ama qaybaha qaabilsan oobiyada iyo dhegaysiga dacwadaha iyo u kala garqaadista bulshada u soo dacwo tegaydo saldhigga inta aysan dacwadu gaarin maxkamadda qaybtaasina waxay u tababaran yihiin sida loo qaabilo dadka soo dacwoonaayo mudaciga iyo mudacaa calayhiga iyo sida loo diiwaangeliyo xogtooda oo dhammaystiran qaybta afaraad waa qismi loo tababaray qismu sujuun ayaa la yidhaahdaa waxaa loo tababaray xabsiyada iyo maamulkooda la tacaamulka maxaabiista hadday tahay ka warqabka caafimaadkooda nadaafadda meesha ay ku nool yihiin iyo baahiyaadkooda qismiga shanaad waa qismulmaxaakim waa ciidan u tababaran sida maxkamadaha iyo dadka u soo dacwo tegaayo loo kala agaasimo hadday tahay kala hormarintooda iyo hadday tahay sugista amniga garsoorka wilaayaadka islaamiga ah qismiga lixaad waa qismiga loo yaqaano almuruur ama trafiko ayagana waa qayb u tababaran in ay ilaalido nidaamka iyo kala dambaynta iyo badqabka bulshada gaadiidka isticmaalaydo si looga hortago intii tabar ah inay dhacaan iskudhacyo iyo shilal qismiga toddobaad waa qismiga saldhigyada loogu talagalay iyo inay la tafaaculaan qadaayaadka ee mar walba soo cusboonaanayo hadday tahay sugista amnigii guud ee magaalooyinka iyo hadday tahay mudunkii iyo degmooyinkii iyo tuulooyinkii ku hareeraysnaa magaalooyinkaas intaba inay amnigooda sugaan mahaam iyo shaqooyin ayaa ayagana la soo siiyey raggan idin hor fadhiyo duruusta ay soo qaateen aad iyo aada u fara badnayd duruus caskari ah iyo mid mihaniya iyo mid sharciga iskugu jirtay waxaa ugu muhiimsanaa nin walba in la soo baray mahaamta uu leeyahay almuxtasib sifaadka iyo aadaabta laga rabo jundiga xisbada ah mujaahidka rabo inuu xisbeeyo waajibaatuljundiyi almujaahid waajibaadka saaran askariga mujaahidka ah fannu tacaamul maca annaas sida bulshada loola tacaamulo fannu lilqaa walkhataaba sida ummadda loola hadlo oo loo gaarsiiyo risaaladii nabiga sala allahu calayh wasalam kayfiyatu ta'miini alxawaajis sida loo sugo amniga kontaroolada kadaalika difaaca madaniga ah iyo lafalgalista dhacdooyinka hadday noqoto dabka kacaayo iyo waxyaabaha kale ee ka dhaco magaalooyinka wuxuu u tababaran yahay ciidankan altacaamul maca asijillaat aljinaa'iya la tacaamulista iyo qaabka looga shaqeeyo galdacwadeedyada iyo faylalka dembiyada dadka dembiilayaasha lagu qoro intaa kadib dowrada iyo mashruucan waxaa loo qabtay in lagu xaqiijiyo ahdaaf dhowr ah ahdaafta loo qabtay mashruucan waxaa kow ka ah tatwiir mahaaraad afraadi alxisba wa taswiidihim bihaqaafaat mihaniya in la hormariyo mahaaraadka iyo xirfadaha iyo thaqaafaadka ciidanka xisbada ah in kor loo qaado oo ay noqdaan kuwo u qalmo oo laa'iqiin u ah shaqada ay qabanayaan labo tacsiiz quduraati alcaamiliin fii majaali alxisba in la dhammaystiro oo la buuxiyo baahiyaadka iyo waxyaabaha ku xeeran shaqada ay qabanayaan ragga ka shaqaynaya majaalka xisbada rafcu lmustawa aladaa'i lilacmaal ayaa ka mid ahaa ahdaafta lagu taxqiijinayey dowradan wajazaakum allahu khayr wa axsana allahu ilaykum
waa hagaag waxaan markan siinayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish sheekh cali soo dhowow dowladan soo gabagabooday ciidanka dowlada loo soo xiray ee xisbada shaqadooda maxay tahay iyo sida ay u howlgali doonaan ugu horeyn soo dhowow jazaak allahu khayran akhuuna waan dhowahay allah ku barakeeyo ciidankan waa ciidankii loogu talagalay xisbada wilaayaadka waana dufcadii ugu horreysay oo hadda soo baxday waa dufcada loogu talagalay wilaayada jubbada dhexe ciidankan tababarkooda iyo diyaarintooda waxaa lahaa maktabka dhexe ee xisbada ayaa iska lahaa waa ciidan wakhti dheer ku jiray diyaarin iyo tababar waxay soo qaateen dowro caskari ah dowro ku saabsan mihnadooda ama xirfadooda shaqo waxay soo qaateen dowraad sharci ah saddexdaa qaybood ayay soo mareen maraaxil oo loo diyaarinayay shaqadooda alxamdulilah ilah ayaa ku mahadsan oo si wanaagsan ayay usoo qaateen duruustii loogu talagalay maantana dee waxaan u fadhinaa xafladdii xiritaankooda ciidankan waxaa loogu talagalay wilaayada jubbada dhexe muxaafadaadkeeda o dhan inay ka shaqeeyaan iyo tuulooyinka waaweyn qayb ka mid a hadduu ilaahay idmo waxaynuu dhisan yihiin oo loo diyaariyey qismi kala duwan dhowr qaybood waxaa kamid ah qayb loogu talagalay markaska xisbada oo xarunta saldhigii inay joogaan qayb sujuunta loogu talagalay qayb loogu talagalay oobiga iyo dacwaadka inay qoraan oo qabtaan qayb loogu talagalay maxkamadaha islaamiga inay la shaqeeyaan qayb loogu talagalay kontaroolada iyo qayb loogu talagalay alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ciidamadu marka qismiga faraha badan ayay ka kooban yihiin dhammaanna waxaa loo diyaariyey xisbatul muruurka ayaa ka mid a oo taraafiga loo yaqaano qayb loo tababaray ayaa ku jira dhammaan ciidankaas waxaa loo diyaariyey qayb walba shaqadoodii ayaa loo diyaariyey qiyaadadoodii iyo hogaankooda dhammaanna way la joogaano taliyo walba xisba iyo mataqaana taliyo saldhiga walba wuu la joogaa oo tababarkay la qaateen qolo walba qismigoodiina waa loo diyaariyey waxaan ka rajaynaynaa biidn illahi tabaaraka watacaala meydaanka inay wax ka bedeli doonaan hadduu ilahayd insha allah sheekh cali maxay kaaga dhigan tahay in wilaayadaada jubbada dhexe ay noqoto wilaayadii ugu horreysay ee nasiibka u heshay in ciidamadan lagu wareejiyo
taa jazaaka allahu khayran de waxay noqon kartaa nasiib wanaagsan oo ilaahi subxaana watacaala uu qadaray wilaayada jubbada dhexe ayay noqon kartaa jaanib kale markii laga eegona waa imtixaano shaqo markii lagugu bilaabo dee imtixaan waa iska noqon kartaa ilaahayaan uga mahad celinaya annaga farxad weyni ay noo tahay in innagana lagu bilaabo maadaama hadda dee wilaayadeenna ilaahay uu siiyo tamkiin oo hadda muxaafado ka mida aysan ka maqneen annaga farxad weyni ay noo tahay go-aanka markuuna soo gaaray qiyaadaha xaggeeda naga soo gaarana aad ayaan ugu faraxno waan soo dhoweyn jazaaka allahu khayr fiik sheekhna kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa sheekh cumar xayaakallah oo ka mida culimada wilaayadka islaamiga sheekh cumar soo dhowow qeybaha ciidankan cusub ee dowladda iyo tababarka ciidan loo soo xiray qeybaha uu ka kooban yahay waxaa ka mid a dabcan sida magaceeda ka muuqato waa hay-adda reebista xumaanta iyo faridda wanaagga bulshada waxyaabaha laga rabana maxay yihiin ciidanka waxa laga rabana maxay yihiin bismi illaahi araxmaan araxiim jawaabta intaan u gelin horta waxaan leeyahay xarakada mas-uuliyiinteeda jazaahum allahu khayr aljaza waxsana allahu ilayhim wabaaraka allahu sacyahum wa shakara allahu acmaalahum waxaan leenahay walaalahaas way dadaaleen ibtikaar wanaagsan bay la yimaadeen insha allah tijaabana ma noqon doonte waxay noqon doontaa shay rasmi ah oo wilaayaadkao dhanba ka wada howlgal noqon doonaa sababtuna waxay tahay culimmadu waxay dhahdeen kullu maa kaana lilahi watasala kullu maa ligayri illahi qadac wanfasal shaygu hadduu ilaahay darti kolka hore ku dhaqaaqo wuu xidhiidhaa wuuna istaagaa shaygu hadduu ilaahay heyrka u dhaqaaqana wuu kala go-a wuuna baaba-a shaygan ilahay darti baa lagu aasaasay wixii ilahay darti lagu aasaasana wuu dhaqaaqa fikr ilaahay darti loo fikray buu ahaa waa marka fikirkii ilahi loo deetana acmaal baa loo dhaqaaqay acmaashiina maanta midhahan horteenna yaalla ayaa horta kul hore ka muuqda taasi waa qodobka koowaad oo horraaciga ah qodobka labaad oo ah qoladan alamr bilmacruuf wayahan calmunkar maxay tahay iyadoona waxaan leenahay waa ballanqaadkii ilaahay oo la oofi ilaahay subxaana wa taala markuu ballan qaaday wuu yihi alladiina imakannahum fi lardi aqaamu salaa wa aatawu zakaa dadka mu'miniinta haddaan dhulka gacanta ka gelino salaadii oogaan zakadan way bixiyaan maxaa ku xiga wa amaruu bilmacruufi waanahu calmunkar marka dadka mu'miniinta iyo umaradeennu waxay guteen ballanqaadkii ilaahay ay la galeen oo ahaa ilahu dhulkii haddaan tamkiinisa salaadiina waan oogaynaa sakadiina waan bixaynaa dadkiinana wanaaggaan faraynaa xumaatadana waanu reebaynaa ta kaleeto waxa weye dadka mahaamtooda way iska caddo waa xadiidkii rasuulku ala sal ly salam man ra'a minkum munkaran falyuqayiru biyadihi falyusdafa bilisaanihi falyusdaf biqalbihi wadalika adaf limaan marka shaqadii in la qabto oo xadiidkii nabiga ardulwaaqica la keeno dad loo tababaray weeye ummaddu markay sidaa qaadatana iyadaa badbaadi doonta iyadaa ku badbaadi way sii istimraaraysaa dowladdu waxay noqonaysaa awood lahoo dhidibalaho xidida leh oo kori hoosba u ballaadhay bay noqonaysaa oo rasuulkaa kulah sala allahu caleyh wasalam lata'murunna bilmacruufi wala tanhawunna cani ilmunkar wala ta'khudunna calaa yadi aldaalimi wala tacdurunahu cala alxaqi adra oo layashukanna allahu an yubcatha calaykum cidaaban min cindihi uma tadcuuna fala yustajaabu lakum aw kamaa qaala sal ly slam nabigu wuu dhaaranaya calayh salat slam ilaah baan ku dhaartay wanaagaad faraysaan dadka allaan ku dhaartay xumaatadaad reebaysaan ood reebaysaan ilaa allaan ku dhaarteen ninka gar daran baad gacanta qabanaysaan xaqa ayaanad ku joojinaysaan xaq ayaad ku joojinaysaan haddaad saa yeeli weydaan ilahi wuxuu u dhow yahay inuu cadaab agtiisa ka soo diro deetana cadaabkaas markuu idinku dhaco ilaahay aad baridaan ilahna idinka aqbali waayo shaqadooda horta mar hadday noocaa taho cadaabka si looga badbaado in ummaddii wanaagga loo sheego xumaatadana lala dagaalamo ay tahay ayagu shaqadaasi u dhaqaaqeen ummadda kaleeto waxaa ku gudboon oo la haboon allah wuxuu leey watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala ismi walcudwaan dadka waxaa ugu khayr badan doonka markuu ilaah kaa soo horbaxo alle ku xasuusiye kuwana ku ilaah idin xasuusin laabaan leenahay marka idinka soo horbaxaan alle idin xusuusiye nin walba munkarkaad ku jirta faraha kala baxa kuna caawi hadday salaada waqtigaa dadka amril war salaaddii baa joogta ay leeyihiin u fudaydi waqtigeeda adigu la qabso ilaahay dartii subxana wa tacala u dhaqaaq kuwanna waa kuwii tacaawunka waa tacaawun waa aadaankii salaada dhacayay oo kaleeto asalaatu khayru min annam kulahaa oo kaleeto xaya cala asala xaya cala alfalax kuwani sifadaasi ay xambaarsan yihiin salaaddii waqtigeedii baa gaadhay guusha waqtigeedii baa gaadhay ilahay xaggiisaa loo soo orday gaadhay ummadda waxaan leenahay hana ku farxaan waa wiilashoodii waa midhahoodii waa ubadkoodii waa beerkoodii qayb ka mid a waa raggoodii waa mustaqbalkoodii waa dadkoodii waa awlaadoodii waa ardaydoodii ummaddu ha ku faraxdaan leenahay kuwan kale fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun hana la shaqeeyaan hana soo dhoweyaan bal jazakum allah khayr tabaaraka allah fiikum jasaaka allahu khayran kaasi waxa uu ahaa sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada wilaayadka islaamiga markan waxaan siinayaa malaq biyey oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ee wilaayada jubbada dhexe malaq soo dhowow ugu horeyntii ciidankan dabcan waa ciidan loogu talagalay in arrimaha bulshada ay idinkala shaqeeyaan odayaasha dhaqanka ayaa tihiin soo dhowow ciidankan baahiyaha aada u qabteen iyo waxyaabaha aad rajeynaysaan in ay bulshada kusoo kordhiyaan bismillah alxamdulilah kafa ilaah ayaa ku mahadsan waa su dhownahay ciidankan xaqiiqda runtii waxaan u qabnay baahi aan la soo koobi karin maxaa yeelay ummadda maanta bulshada waa indhihii ummadda markii likudnu khayran ummati marka leeyahay macnaa waxyaabaha loo yidhi waxay tahay in dadka macruufka la farox maanta laga reebo waa kuwii maanta dadka bulshada ah ee aan hogaamino in ay iyaguna faraan ka reebaan xumaanta macruufkana faraan marka waa wax aan sugaynay xaqiiqadii aad ayaan ugu faraxsanay xarakadeena wakhtiga ay bixisay iyo sida ay walaayadeena ay kaalintkooda uga dhigtay oo u horumarisay waxaan leenahay waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynana insha allahu wax badanna waxaan jecelnahay inaan inay bedeli doonaan annagana habeen imaan waa garab taagana waan la shaqeyn doonaa bulshada naga dambaysana waxaan leenahay dadkan waa wax loo baahnay dadku naftu waxay ku nooshahay tawxiid jismigeena wax ku nool wax la cuno si roobka xilliga oo aan u sugno yaan u sugayni haddana waxaan leeay alxamdulilah ilah ayaa ku mahadsan ilahgina gaarsiiyey maanta iyagoo xafladii ama dowladdoodii waktigooda dhamaaday diyaarn oo shaqada inay qabtaan waxaan leenahay soo dhowaada waan la shaqaynaynaa bulshadana waa insha allah waxaan ballan qaadaynaa ama iyaguna ay noqon doonaa kuwa u hogaansama qabtana shaqada loogu taga insha allah diyaarnu ah waa gartay walaalaha maktabka xisbada ee mas-uuliyiinta ee ciidankan soo diyaariyey fariintiina ku aadan maxay tahay fariinta ku aadan waxay tahay horta marka ugu horreysa waad ku mahadsantihiin waxaad qabateen shaqa loo baahnaa oon sugeynay haddana waxaan leenahay in tan keliya aysan ahaano walaalahan xisbida ay shaqadan hayo maanta mar dowla loo qabto iyo laftoodii la cusboonaysiiyo boorka laga jafo marka waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin wax aan sugeynay ilaah ayaana noo keenay ilaahan ugu mahadinaynaa haddana waxaan leenahay ilaahay midaan aad qabateen kheyrkeeda ilaah in siiyo haddana waxaan rabaa inaysan noqon mid u horreysay uguna dambeysay insha allah ay socoto inta islaamka u joogo jazakallahu khayran waxaan markaan siinayaa suldaan maxamuud suldaan soo dhowow halkan ciidamo ayaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa lagu wareejiyey waa ciidan ka kooban dhowr qayb oo maktabka xisbada uu soo diyaariyey ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayada jubbada dhexe ayaa lagu wareejiyey ciidankan iyo baahiya aad u qabteen iyo sida aad ula shaqeyn doontaan bismillaah waa dhowo walaalo insha allah ciidankan xisbada jazaakum allahu khayr aljaza runtii baahi weyn oon maanta soo koobinkan u qabnay maasha allah in muddo aana kolley arrinkaas codsigiisa waa taagnaa walaayadii hore walaayada cusub anaa jirta maanta khayr allah siiya inta waa dareemeen oo maanta maraayadii waa xisbada alxamdulilah rabbi alcaalamiin hadda qodobkii ugu muhiimsan oo soo jirta waxaa ka mid ahaa taraafikada dhib badanaa ka jira magaalooyinka qaar sida mootooyinka oon caadiga ahayn baawarta fudud runtii aad iyo aad waa soo dhaweynayna insha allah haddana odeerna qabda waa la shaqeynayna insha allahu raxmaan waana aad iyo aad waana ugu hambaynayna arrinkaas insha allah ma soo koobi kara runtii waxaa kamid ah ii sheegay maxaabiista ragaa loo sababta u bari maasha allah waxaa kamid ah ii sheegay qolada kale oo ii sheegay koontarada runtii wax soo koobi kara ma ahan qolada ii sheegay oobiga jooga ayaga naftooda maasha allah oo loo soo tababaray inta waxaan leenahay ilaahi subxana wa tacala jazakum allahu khayr aljaza ilahi subxaana miisanka allah u saar arrinkaas waa soo dhaweynaa in badan een waana ku faraxsannahay runtii een ma koobi kara maanta farxaddeena maadaama gobolkii ugu horreeyey oo loo soo ogolaaday ay tahay annagana aad iyo aad ugu faraxsannahay waana soo waana shaqaynaa insha allah raxmaan ilahay idinki haddana odayaasha noqobada insha allah aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa een suldaan maxamuud markana waxaan siinayaa suldaan shacayb een suldaan soo dhawow een halkan een munaasabad ayaa ka dhacday een xafladda waxaa lagu soo gebagabeynayay een dowro bal ka waran ciidankan cusub ee maktabka een xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu soo kordhiyey wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ee aad adinka dhaqankii aad u tihiinna nasiib ay u yeelatay sidee u aragtaan sideese ula shaqayn doontaan ciidankan bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalam ala rasuulillah awalan ilaahi subxaana wa tacala ee mahad iskole waxaan u mahad celinaynaa idaacadda andalus alkataa'ib iyo alfurqaan ciidankan waxaan u arnaa ciidan khayr iyo wanaag aan soo kordhin doono ilaahay idinkiis li'annahu waxay ka shaqayn doonaan licizi alislaam wa najaati nufuus ridla raxmaan ay ka shaqayn doonaan intaas cagsigeedana waa ridla naas inay ka fogaadaan in ma aragtaaye adduun raadis iyo ma aragtaaye rashwada iyo dulmiga inay ka hortagaan ma aragtaaye in islaamka uu sare maro inay u sacyaan ayaan ka rajaynaynaa waana noo muuqdaana waa dad ahludiin ah islaamkuna wuu soo xulay xulashadii lasoo xushayna waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idinkiisa in gacantooda ilahay wax badan uu ku zuulin doono biidni illaahi albaari waxaa nooga aadana waa soo dhoweyn iyo marxabeyn gacmo furan qalbi furan iyo shaqo wanaagsan ayaguna waxaan leenahay soo dhowaada biidni illaahi albaari waxaad tihiin ummaddii muraayadeeda waxaad tihiin dadkii lagu dayin lahaa waxaad tihiin khudwadii iyo hogaankii ummadda mustaqbalkeeda ahaa ilaahay idinkiisa annagana waxaa naga sugaysaan waa shaqo wanaagsan insha allahu tacaala waa suuq u ballanqaaday guddoomiyaheena martiqaadkoodana annagaaba qaadanayba insha allahu tacaala saacadday ku laabtaan deegaamadii iyo muxaafadooyinka ay ka shaqayn lahaayeen iyo tuulooyinkii iyo baadiyihii iyo meel walba oo shaqadooda looga baahnaa waa rag baahidooda ay taagneed markaan warka kuusoo khulaaseeya baahiya loo qabay baahidoodana way taagneed waxaan leenahay waaligeena gobolka ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo xifdiyo waxaan aragnaa raggii maanta bulshadii aan maamulaynay u shaqayn lahaa inuu noo soo saaray xarakadiina ay ka aqbashay annagana waa ku faraxsannahay farxaddeenana ma ahan mid lasoo koobi karo insha allahu tacaala raggan an waa isnaqaanaa ragga qaar waa rag ducaada waa waa rag ma aragtahay ilaahay subxana wa taala cabsidiisa ay ku weyn tahay waa raggii ummadda la hor istaajin lahaa wax bari lahaa ragga ducaad waa kullana ducaad ila allahi antum macna wanaxnu macahum dhammaantiina waa isu kaabannahay ma og tahay rasuulkeena mustafa salawatu rabbi wasalaamu calayh ummaddu wuxuu ku tilmaamsay faraha kale washabaka bayna asaabicihi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan hadeena ma og tahay dhista waa laisku dhisaa rakiiska iyo dhista iyo siriga iyo mardada iyo howlaha dhoobka la saaray iyo fargaaska intaba shay walbaba xibin meeluu ku aadan yahay raggaan raggii xibnahaas noogu aadanaawa annagana ugu aadannahay insha allahu tacaala waana ka sugayna maamulkan islaamiga ee xarakatu shabaab mujaahidiin in khayrkan iyo wanaaggan ay noo horseedaan xagga ay ka dhacayso meesha ay joogaan bilaadda nimankaasi cadowga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa diiday ee maamul islaamka dulmiyo ee labaatan afar sac leeyahy mid bajaajlay ahay dileen habaray kufsadeen maskiin ah ma artay gaariyay dhaceen isbaaray dhigteen maamulkan islaamka wuxuu ku howlan yahay in raggaanoo kale uu soo saaray ilahay raxmaanka ah ku mahadsan n waxaan leenahay warbaahinta gaarsiisa cadowga sida ugu dhaqsiyaha badan warbixintana hadda waxay leedahay kaalinkeeda iyo mahad celinteeda ilahay waxaan ka rajaynaa ragga ka shaqeeya sida andalus iyo alkataa'ib iyo alfurqaanba ilaahay raxmaanka ahaa idinkoo kale ilahay ummaddaha ku dhex badiyo cadowgana waxaan leenahay ka naxa oo nafta waaya muutuu biqaydikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
slam raxmatulah barkatu jasaak allahu khayran kaasi waxa waa suldaan shacayb markan waxaan mar kale siinayaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cabdirwiish sheikhana ciidankan aqsaamta uu ka kooban yahay halkee ka howlgali doonaan degmooyinka ay ka howlgali doonaan waa degmooyinkee fariintaada ku aadan bulshada aada mas-uulka u tahay ee ku dhaqan wilaayada islaamiga jubbada dhexe maxay tahay ciidankanna dardaaranada aad u jeedinayso maxay tahay oo dardaarankaga ku aadan jasaaka allahu khayr akhuuna ciidankan hadduu alla idmo waxay ka howlgeli doonaan dhammaan muxaafadaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe afarta degmo degmada jilib bu-aale saakow iyo salagle afarta way ka howlgeli doonaan biidn illahi tabaaraka watacaala aqsaamtaasoo dhanba way ka wada shaqogeli doonaan si guud hadduu ilaahay idmo ciidankaade waa ciidan loo diyaariyey shaqooyinka iyo howlaha ay qabanayaan loo diyaariyo weeye insha allahu tacaala wax weyn yaa iska bedeli doona nidaamkii hore ee xisbadu ay ku shaqayn jirtay misaal ahaan obigoo kale walaalaha qismiga mixdar ka shaqaynaya waxaa loogu talagalay dukumentiyaa loo diyaariyey bugaag waaweyn iyo feelal loogu talagalay inay ku qoraan macluumada dadka dacwada keensanaya qofka dacwoonaya ka laga dacwoonaya jawaabtiisa ay ku qoraan arrintan waxaa loogu talagalay in la keediyo muddo dheer ay taallo insha allahu tacaala intii loogu talaaayihii hore waxaa dhici jirtay wixii la qoro inay iska lumaan oo raad aysan yeelan laakiin hadda raad inay yeeshaan oo dukumenti noqdaan waxaa loo diyaariyey warqado kale iyadan loogu talagalay qofka dhibanaha ah ee dhibka ku yaala in loogu diro meelaha matqa xarumaha caafimaadka dhakhaatiirtu joogaan taasoo dee iyaduna sahlaysa dhakhtarkii in looga codsado inuu soo qoro macluumada mataqaana dhibka gaaray qofkan dhiban jawaabta meeshuu kusoo qori lahaan warqada qayb ka mid ay ku diyaarsan tahay arrintaasoo saacidi doonta hadhow maxkamadaha islaamiga kiisasku si uusan isbedel ugu imaanin ama inkiraadba aysan u imaanin macluumadaas horta aad iyo insha allahu tacala looga faa'iidi doonaa aqsaamtan kalena dee hadda waxyaalaha culays uu naga haysto waxaa kamid ahayd qismigan oo baabuurta oo kale gaadiidka xisbada muruurka oo kale culays badan ay naga haystay magaalooyinka waaweyn isdhex marka gaadiidka iyo mootooyinka iyo dadkuna ma yaqaanaan uma laylisana saadka ay jidka ka leeyihiin qaabka loo maraayo xiliyada la istaagayo meelaha la istaagayo baakinada iyo meelaha munaasabku ahan oo dhammaysan aqoonin arrintaaso dhan dee waxay u baahnaan doontaa kale howlo kaleo fara badanoo dadkii laftooda in loo diyaariya u baahan doontaa waxay weyna soo kordhintaa bulshada muslimiintana waxaan u dardaarmayaa ciidamada muslimiinta ee juhdiga intaa la-eg lagu bixiyey iyagaa loo diyaariyey inay garab u noqdaanoo la shaqeeyaano amniga kala shaqeeyaanoo awaamiirta ay siinayaan ay qaataanoo wada shaqeyn wanaagsan ay kusoo dhoweeyaan shacbiga muslimiinta guud ahaan ku codsanayaan ciidankan waxaan u dardaarmayaa walaalahood inay u dhimriyaan oo u naxariistaan shacbigu waa shacbigoodii dadku waa dadkoodii waa yeelkooda inay waalid ka dhigtaan kan la ayniga ee la da-dahan inay walaal ka dhigtaan ka ka yarna dee caruurtooda iyo waalid caruurtooda oo kale ay ka dhigtaan inay dadka u dhimriyaan oo u naxariistaan u dardaarmaya oo khaasatan dadka xabsiyada ku jira si gaar iyaga inay ugu dhimriyaan oo uga warhayaan yaan u dardaarmaya jazaaka allahu khayr hagaag aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe sheekh cali darwiish sheekh cumar xayaakallah malaaqbiyey suldaan maxamuud iyo suldaan shacayb oo falanqayntan igala qaybgelayay bashiir munaasabadda si wanaagsan ay kusoo dhammaatay waana dufcadii koowaad oo maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu soo saaro waana ciidan ilaa lix qaybood ka kooban oo loogu talagalay inay bulshada u adeegaan waana qayb ka mid a dadaalada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku bixinayso horumarinta bulshada soomaaliyeed ee ay mas-uulka ka tahay adigee dhegeystayaashuba waad mahadsantiin bashir
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreeb kuurarka ayaan isla soo gaarnay markanii jubbada hoose saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose lagu soo bandhigay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtad axmed madoobe kuwaas oo soo gaaray deegaan ka tirsan wilaayadaasi markii towxiidka loo qabtay kadib ayaa waraysi gaara la yeelatay idaacadda islaamiga ee andalus magacayga waxaa weeyaan magaratay cabdi xasan hersi marka waxaweyaan adugu kismaayo dhexdeedan magaratay yaan ka qoranay oo ciidamada ka raacnay waxaa weeyaan xaafadan adugu waaga olombi uun kabaabigeeda adugu kolley ciidamo badan baan hayn markaan qoranaynay marka waxa weeyaan kolley marka iyada ahay way nala qumanayd lacagii waxbaa la siinayaa marka iyada nalagu yidhi adugu lacag laba boqola ayaa waxaweyaan magarta xasaasaa nalagu yidhi marka hore marka waxa weeyaan kolley waan fara badnayn ha lacagii wax saasaana loo raacay dhalinyaro ahaana wayna qaaday dee waxa weeye marka saas ay ahayd magartahay hawsha marka waxa weeyaan dee dhalinyartu waxaweyaan markaad aragto kuwa iskala socda adnagu hamigan baa ku qaad waa iska geli marka iyada dee qorsho kale iyo nidaamada kale magarta waxa weeyaan adoo usi fiirsanin baad iska gelaysaa waan galnay tababar tababar adigu laba bilood iyo badhaan qaadanay adigu waxa weeyaan adigu waan badnay mar toddobaatan baan ahayn marka waxa weeyaan ciidamo nocaasaan ahayn tobabarku noo soo dhammaaday adigu madaxtooyadan baan ahayn meel ka baxsan nalama geynin ciidan madaxtooyada loo tababar ayaan ahayn mushaarka bisha marna waa laweeyay marna wuu imaanayay oo waxa weeyaan bil markii lagu waaya bisha kale waa la qaadanayay marka waxa weeyaan may wax dagaal oo magaratay aan aan galnay mayna jirin may dhexdaanada waxa weeyaan dahal maana gelin marka adigu yaro nidaamo xunxun oo qabyaalad oo kale nidaamo yaro ciidanka magarataay waxa weeyaan kala dilayo oo kale nidaamo noocaasa magarataay qayb mas-uuliyiin ahaan kusoo sheegaysa magarataay ciidanka kula dhaqmayeen marka waxa weeyaan ayo musuq fara badan xag jir nin jacayl waxayaan nidaamna noocaasa magarata weeyaan ha salaad oo kale magarataay ciidamada qaybna tukanaynin marka waxa weeyaan ninkii tukanaya magarataay kolley dee aada looma sii raaraaci jirin laakiinse waxa weeye kulley dhoroofkaa ma sii lahaa dee xagga salaada magartaa ciidmo inay tukadaan magartaay lama dhaho oo laguma gwaabiyo oo looma sheego marka waxa weeyaan taasna magartaay nidaamkaasi ahayd kadib annaga waxa nagu dhalatay inaan magarta waxa weeyaan nidaamkan markaan fiirinay nidaam lagu sii socon karo oo qof magarata hawayaan garaadlo wax garanaya oo magarata isugu sii dhaqmi karin baan kadib aragnay wuxuu ahaa nanaamadan aragnay waxay ahayd nanaam jeclaysi oo kale qabyaalada oo kale maamul xumada oo kale xagjirka oo kale musuqa oo kale nanaamo waxa weeyaan magaratahay adoo halkaa ilmaha ku xanuunsanayo aan lagu fasaxanin oo kale ehelka aduu xanuunsanayo aan lagu duraynin oo kale nanaamo noocaas oo kale magarata hawayaan aadan meel laba magaratahay dhan kastaba xagga gaadhi hadday noqoto iyo xagga diyaarad hadday noqotoba laga ilaalino fasixu kaa xidhan yahay qof dee maxabuus oo waxa weeyaan magaratahay meel ku xaraysan unbaa tahay oo ruux u xaraysan dee waxaweyaan hal shaksi keliyat u xaraysan un oon mabti iyo waxaweyaan magaratahay aan lahayn magaratahay qof xorriyad aan lahayn oo kale oo camal ah oo kale oo shaksi u xaraysan baa tahay marka labadii boqol aa soo raadisay waxaad ka dhaxashay macnaha dhibaatooyin fara badan haa dhibaatooyin badan baan ka dhaxalay oo rafaad oo fara badan baan ka dhaxalay labadii boqol xataa lafteeda aan la helinin oo xilliga doonaan lagu siin xilliga doonaan la magaratahay laga diisanayay haa labada boqol lafteeda dadka loo sheegayo cadaawad daba yaal haa dhibaato badan baa ka dambeysa markaan waxaan leeyahay walaalahan kasoo tagnay oo kale magaratahay dad muslimiina inay noqdaan oo waxaweyaan magaratahay walaalaha muslimiinta ay isu soo dhiibaan baan aada u codsanaya oo ay kasoo baxaan nidaamka noocaasa ee waxaweyaan magaratahay ay dantooda kartaan yaan aada ugu gubaabinaya aan ugu sheegayaa labadaas boqol ma tahay wax loo dhinto ma diinka loo siisto ma tahay maya maya maya maya wax loo dhintiy wax diin lisita midna ma aho waxaweyaan magaratahay dhibaata badan baa ka dambeysa marka waxaweyaan tii ilaahay iyadoo magartahay meesheeda ku taala haddana magarta tii adduun baad magarta waxaweyaan yaad la rafaadi baad magarta tii ilaahayna magarta waxaweyaan aan marka iyadaan haynin marka waxaan leeyahay anigu insha allah waxaweyaan magartahay muslimiinta walaalahan lasu soo dhiibo ha laga soo baxo ha laga waantoomaan le anigu marka waxaweyaan dee qorshihii nidaamkii magartahayna loo sheegay iyo nidaamkan annaga aan nimaadnay iyo sina loo qaabilay sina loo soo dhaweeyey ee farxadda leh waxaweyaan tu waxaweyaan horta ilaahay baa mahadda iskale marka labaadna ma hadda waxaa iskale nimanka magartaa saa noo soo dhaweeyey oo walaalaha muslimiinta ah marka waxa weeyaan aad baan ugu mahad celinaynaa si fiican bay noo soo dhaweeyeen sidii la moodayay iyo magartahay saa magartahay ay noqdeen ayaan ama aan ku aragnay isuma dhowa walaa farqi waaweyn baa u dhexeeya marka waxa weeyaan aad bay iyay fiican yihiin wixii laga aaminsanaa iyo wixiina ma aho niman muslimiin ahoo waxa weeyaan magartahay wadada saxda haysta weeyaan marka waxaweyaan si fiican baa noo dhaqmo bili-aadtinimada iyo wanaagga yaqaana weeyaan iyo muslimiinnimada marka waxaweyaan si fiican baa naloo dhaqmay oo si fiican baa naloo soo dhaweeyo ciddii magartahay nidaamka uu ka dhadhacsan yahay waxaa leeyahay magartahay nimankan waxa dadka qala oo dadka cuna ka aaminsan anigu waxaa leeyahay magartahay waxa iska dayso waxaweyaan magartahay ha kusoo dhawaato ha u imaato ha isu soo dhiibto cafis ha weydiisato marka waxaweyaan niman aad u wanaagsan weeyaan muslimiin ahoo waxaweyaan wax lagu yeeli iyo wax in lagu soo dhaweeyo oo lagu hambalyeeyo mooyaane waxaweyaan wax lagu yeeli iyo wax dhibaato lagu geysa midna ma jirto marka waxaweyaan anagu saan kala kulannay nabadgelyo fiican wanaag fara badan farxad soo dhoweyn aada u wanaagsan baan kala kulannay marka waxaweyaan magartahay nidaamkaasaan magartahay anagu maxamed cabdulaahi faarax faaldhaa kismaayaan ka qortay dalxiiskan ka qortay walaahi ciidanka dee muddo awdee sanad maaha in lix bilood baan ku jiray lix bilood ka hor baan qortay inaan qorto dee meeju waa meel waxa weeyaan qofkii galtiya ama tagaa ama xaggaa tagaa askar muddo badan noqda markaani markaasaan tagay isla waqtigiina waxaa weeyaan askari maa iska noqday un askarinimo lacag waa lacagteed mushaarkoodun bay qaataan marka mushaarkii la siinayo baan qaadanaynin laba boqol baan qaadanaa nin walba intiisa bisha ku qaataa marka haddana maskaxdayda haddana inaan ciidan noqonin oon ka baxo bay haddana soo qortay un oon shacab noqdo si caya u hesho hadna mar kale kaaga dhaliyana ka tagto waxay iga dheliyey meejii waan fahmi waayey badeeda iyo xeebteeda meel kulul bay noqotay jawigeeda meel kulul noqdo marka wadankiina waan xiise oo aag inaan ku noqdo baan damcay cabsi ma laha halkan ayadoo nabadgelyo amnigeeda aad buu sugan yahay xaggana yacna dee markii xunduuda la joogo ama meelaha furmaha la joogo aad buu ciidan ku baqayaa cadow buu ka baqayaa balse halkan magaalada dhexdeeda ciidan baa dhex socdo halkan ilaas wax ciidan kubaan arag waa amniga iskin ilaa hadda intaan imaada wax askari oo dhex socdo ma arag ma arag oo qori wato ma arag meeska amnigeeda caadiya weeyaan dadkeedu iska tukan oo culamo yahay jakaboonti intaa wadada marayso dhowr bogoonti oo bir laga qaadayo bir ma laha wax bir la dhaho ma laha birtaaba arkeynin bir ma jirto markaasoo free weeyaan wax walba waa caadi saa doontaa u soconaysaa xilligaa doontaa qori ma jirto qori mala yimaado adiga ahaantaada anigu haa xunduudan ka sotay qori baan la sotay dadka aad saxaabtaada dhibaat dhibtaasoo kale ku jiro maxaad fariin waxaan asxaabta ugu dirayaa fariin yani waxaa weyaan ninkii anaa meesha fahmi waaya inuu kasoo tago meesha anu saan u fahmi waayo ninkii u fahmi waaya inuu soo tago yani aan leeyahay ninkii fahmaa masku jooga ninkii fahma isku jooga
ha soo xararabto hadda maan leeyahay anaa dee ninka halkaas Joogis ma leedahay meesha?
joogis ma laha Sax.
anigu kulli maskaxaantayda joogis ma laha aad iyo aad in laga soo tago baa ila quma maan leeyahay anigu. nin walba waxaa weye danihiisa u qabso ee ila quma guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo baranha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مفجرا في شباب قد أشاد